isbitaalka jubba oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada kismaayo gaar ahaan waaxda dalxiiska ee xaafadda farjano ayay bulshadu ka helaan adeegyo caafimaad oo markii hore ay u aadi jireen meelo ka baxsan kismaayo isbitaalka ayaa inta badan waxaa lagu daaweeyaa dadka qaba xanuunada ku dhaca neerfaha iyo maskaxda doctor xuseen hiiro oo ah aasaasaha isbitaalka ayaa ka warbixiyey baahida keentay in isbitaalka juba kismaayo laga hirgeliyo iyo adeegyada ay bulshada u qabtaan
waxyaabaha aniga maaragtay igu dheliya inaan meeshan imaado waxay ahayd anoo soomaaliya ka shaqeynaha ayaa mar walba waxaa liisoo jiri jiray sawiro iyo whatsapp iyo iyo arrintaas maxaad ka leedahay waxaa sababtaasaa igu kaliftay inaan aan contribution yar geliyo magaaladii aan aan kusoo bartay wax ku bartay ama aan ku koray cudurrada neerfaha waxaa weeye ama stroke ha noqdo oo maskaxda maaragtay xididadeeda ama waxa ha xiraan oo ama colostrolka ama xinjir ha xirto stroga la dhaho ama ha suubiso maaragtay dhigbax bleeding ah ama dhaawac soo gaaray oo maaragtay maskaxda jug iyo soo gaartay ayada laftirkeeda maaragtay way way way qusaysaa sidoo kale cudurada sida auto immune systemka oo kale ms diseaseka iyo iyo polynephropatica iyo iyo iyo maaragtay cuduradaasieto iyo sidoo kale cudurada parkinsonska qofka gargariirka socodka oo maaragtay aada iyo aada magaalada kismaayana aan ku arkay cilado fara badan oo noocaas oo kale ah iyo cudurka epilepsiga oo specially aniga marka aan dissertationka suubinayay cudurkaasaan ku suubiyey epilepsi qalalka cudurada neerbaha ku dhaca aaday u ballaaran yihiin sida ku dhaca wadnaha oo kale ay ugu dhacaan sida uu qofka oga jirrado sambabka oo kale oga jirrado ama uu oga jirrado maaragta xubnaha kale marka khibrad aada u dheer baanaan maaragtay jaamacadda isbitaalka jaamacadda ee wadanka finlanda waqti dheer ka shaqeynaya dhinaca kale doctor muxsen cabdalah oo ah dhakhtar daaweeye cudurada ku dhaca caruurta kana howlgala isbitaalka juba ayaa dhankiisa ka hadlay cudurada ugu badan ee caruurta ay ka daaweeyaan ku takhasusay ilmaha caruurta bediatrician waxaad xanuuno fara badan oo aan kala kulmay ilmaha caruurta ee magaalada kismaayo khaasatan ee gobolkan jubbada hoose intay ku fadhido xanuuno fara badan oo kala duwan oo aanan ku arki jirin qurbaha ayaan inta ku arkay oo ilmaha caruurta aada u saameeyey waxaa u badnaado wax ku saabsan mataqaanaa cerebral puls wax la dhahaa jiro oo ilmaha caruurta aan ku arkay intii ugu dambeysay oo qaabilsan dhinaca neerfaha ilmaha cudurkaas ku dhaca inta ugu badanna maba sii noolaadaan isbitaalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu daaweeyo xanuunada ku dhaca dheerfaha ee dhowaanahani laga hirgeliyo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose